iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba-iyo tobanaad ee luukos ciise wuxuu xertiisii uga digay labawejilannimada markii dadkii badnaa oo tirola'aanta ahaa isa soo tubeen ilaa iyo qaarba qaar ku joogjoogsadeen wuxuu bilaabay inuu kolkii hore xertiisa ku yidhaahdo iska jira khamiirka farrisiinta kan ah labawejiilannimada ma jiro wax daboolan oo aan soo muuqan doonin ama wax qarsoon oo aan la garan doonin sidaa darteed wax kasta oo aad gudcurka ku dhex tidhaahdeen iftiinka ayaa laga maqli doonaa oo wixii aad dhegta iskagala hadasheen qoolal qarsoon ayaa guryaha dushooda lagaga dhawaaqi doonaa kuwii laga baqi lahaa waxaan idinku leeyahay saaxiibadayow ha ka baqina kuwa jidhka dila oo aan dabadeed wax kala samayn karin laakiin waxaan idinkaga digayaa kaad ka baqi lahaydeen ka baqa kan kolkuu dilo dabadeed amar u leh inuu jahannamada ku tuuro runtii waxaan idinku leeyahay kaas ka baqa shan shimbirood miyaan laba beesadood lagu iibin oo midna laguma ilaawin ilaa hortiisa laakiin timaha madaxiinna oo dhan waa tirsan yihiin ha baqina waad ka qiimo badan tihiin shimbirro badan weliba waxaan idinku leeyahay mid walba oo igu qirta dadka hortiisa ayaa wiilka aadanuhu ku qiran doonaa malaa'igaha ilaah hortooda laakiin kii igu dafira dadka hortiisa malaa'igaha ilaah hortooda ayaa lagu dafiri doonaa oo mid walba oo ku hadla hadal wiilka aadanaha ka gees ah waa loo cafiyi doonaa laakiin kii caaya ruuxa quduuska ah looma cafiyi doono goortay idin hor keenayaan sunagogyada iyo taliyayaasha iyo kuwa amarka leh ha ka welwelina sidii iyo wixii aad ku jawaabi doontaan ama waxaad odhan doontaan waayo ruuxa quduuska ah ayaa saacaddaas idin bari doonaa wixii aad leedihiin inaad tidhaahdaan damacbadnaanta iyo masaalka ku saabsan taajirkii nacaska ahaa oo mid dadka ka mid ah ayaa ku yidhi macallimow walaalkay u sheeg inuu dhaxalka ila qaybsado laakiin wuxuu ku yidhi ninkow yaa iiga kiindhigay xukume ama qaybiye wuxuu iyaga ku yidhi fiiriya oo iska ilaaliya damacnimada oo dhan waayo qof goortuu maal badnaado noloshiisu kama timaado maalkuu leeyahay markaasuu masaal kula hadlay oo ku yidhi nin hodan ah dhulkiisa ayaa wax badan bixiyey kolkaasuu isla tashaday isagoo leh maxaan sameeyaa waayo ma haysto meel aan ku ururiyo wixii ii baxay markaasuu yidhi sidan ayaan samayn doonaa maqsinadaydii ayaan dumin doonaa oo kuwo ka waaweyn ayaan dhisan doonaa halkaasna ayaan ku urursan doonaa sarraynkayga iyo alaabtayda oo dhan oo waxaa naftayda ku odhan doonaa nafay waxaad leedahay alaab badan oo sannado badan loo dhigay naso oo wax cun oo cab oo farax laakiin ilaah wuxuu ku yidhi kaaga duqunka ahow caawa naftaada waa lagu weyddiisan doonaa wixii aad diyaarsatayna yaa lahaan doonaa sidaa oo kale weeye kan maal urursada oo aan ilaah u hodan ahayn welwelka iyo aaminaadda ilaah la aamino markaasuu xertiisii ku yidhi sidaa darteed waxaan idinku leeyahay ha ugu welwelina naftiinna waxaad cuni doontaan jidhkiinnana waxaad huwin doontaan waayo naftu waa ka roon tahay cuntada jidhkuna waa ka roon yahay dharka tukayaasha fiiriya waayo waxba ma beeraan waxna ma gurtaan mana haystaan maqsiin ama meel ay wax ku urursadaan oo ilaah baa cunto siiya intee baad ka roon tihiin shimbiraha midkiinne intuu welwelo dherarkiisa dhudhun ku dari kara haddaba haddii aanad samayn karin xataa waxa u yar maxaad ugu welweshaan intii kale fiiriya ubaxyada siday u baxaan ma ay shaqeeyaan ma ayna miiqdaan weliba waxaan idinku leeyahay xataa sulaymaan wakhtiga ammaantiisii oo dhan dhar uma ou gashan jirin sida kuwan midkood laakiin haddii ilaah sidaa u huwiyo cawska maanta duurka ku yaal oo berrito moofada lagu ridayo sidee ka badan ayuu idin huwinayaa rumaysad-yarayaalow haddood doonina waxaad cuntaan iyo waxaad cabtaan oo ha shakiyina waayo quruumaha dunidu waxaas oo dhan ayay doondoonaan laakiin aabbihiin waa og yahay inaad waxaas u baahan tihiin laakiin doondoona boqortooyadiisa oo waxaas oo dhan waa laydinku dari doonaa ha baqina idayahow yari waayo aabbihiin waxaa ka farxiya inuu boqortooyada idiin siiyo iibiya waxaad leedihiin oo sadaqo bixiya samaysta kiishash aan duugoobaynin oo maal aan dhammaanaynin ku urursada jannada meesha aan tuug ku soo dhowaan oo aan aboor ku baabbi'in waayo meesha maalkiinnu ku jiro meeshaasaa qalbigiinnuna ku jiri doonaa soo jeedid baa loo baahan yahay masaalka ku saabsan addoommadii aaminka ahaa iyo kuwii aan aaminka ahayn dhexdiinnu ha xidhnaato laambadihiinnuna ha baxaan idinkuna ahaada sida niman sayidkooda sugaya goortuu arooska ka soo noqdo inay markiiba ka furaan markuu yimaado oo garaaco waxaa barakadaysan addoommadaas kuwa sayidku goortuu yimaado uu helo iyagoo soo jeeda runtii waxaan idinku leeyahay isagu waa guntan doonaa oo cunto ayuu u fadhiisan doonaa oo intuu iyagu u dhowaado ayuu u adeegi doonaa hadduu yimaado wakhtigii gaadhka labaad ama kan saddexaad oo uu helo iyagoo sidaas ah kuwaas ayaa barakadaysan laakiin tan ogaada odayga reerku hadduu ogaan lahaa saacadda tuuggu imaanayo wuu soo jeedi lahaa oo uma uu daayeen in gurigiisa la jebiyo idinkuna diyaar ahaada waayo saacad aydnaan u malaynaynin ayaa wiilka aadanuhu imaanayaa butros ayaa ku yidhi sayidow ma annaga ayaa masaalkan nagula hadlaysa ama dadka oo dhan sayidkuna wuxuu yidhi haddaba yuu yahay wakiilka aaminka ah oo caqliga leh kan uu sayidkiisu u sarraysiin doona dadka gurigiisa inuu qaybtooda oo cuntada ah siiyo wakhtigeeda waxaa barakadaysan addoonkaas kan sayidkiisu goortuu yimaado uu helayo isagoo sidaas samaynaya runtii waxaan idinku leeyahay wuxuu leeyahay oo dhan ayuu ka sarraysiin doonaa isaga laakiin haddii addoonkaas qalbigiisa ka yidhaahdo sayidkayga imaatinkiisii waa raagay oo uu bilaabo inuu garaaco mididinyada ragga iyo dumarka ahaa iyo inuu wax cuno oo wax cabo oo sakhraamo addoonkaas sayidkiisu wuxuu imaan doonaa maalin aannu filayn oo saacad aannu ogayn oo waa kala jeexi doonaa oo wuxuu ka dhigi doonaa mid qayb la hela kuwa aan aaminka ahayn addoonkaas ogaa doonista sayidkiisa oo aan diyaargarayn oo aan yeelin sidii doonistiisu ahayd wax badan waa la garaaci doonaa laakiin kii aan ogayn oo yeelayse wixii garaacid istaahila wax yar baa la garaaci doonaa mid kasta oo wax badan la siiyey wax badan ayaa laga dooni doonaa oo kan wax badan loo sii dhiibtay wax ka badan ayaa la weyddiisan doonaa calaamooyinkii wakhtiyada waxaan u imid inaan dab dhulka ku tuuro oo maxaan doonayaa hadduu durba shidan yahay anigu waxaan leeyahay baabtiis in laygu baabtiisayo oo sidee lay cidhiidhiyey ilaa uu dhammaado miyaad u malaynaysaan inaan u imid inaan nabad dhulka siiyo waxaan idinku leeyahay maya laakiinse kala soocid waayo intii haddeer ka dambaysa waxaa guri ku jiri doona shan kala soocan saddex laba ka gees ah iyo laba saddex ka gees ah waa kala soocmayaan aabbe wiil ka gees ah iyo wiil aabbe ka gees ah hooyo gabadh ka gees ah iyo gabarh hooyadeed ka gees ah soddoh afadii wiilkeeda ka gees ah iyo afadii wiilkii soddohdeed ka gees ah weliba wuxuu dadkii badnaa ku yidhi goortaad aragtaan daruur gabaldhac ka soo baxaysa kolkiiba waxaad tidhaahdaan roob baa soo socda oo sidaasuu noqdaa oo goortaad aragtaan dabayl koonfureed oo dhacaysa waxaad tidhaahdaan kulaylku waa iman doonaa waana noqdaa laba wejiilayaal yahow waxaad kala garanaysaan muuqashada dhulka iyo cirka laakiin wakhtigan sidee baad u kala garan weydaan maxaad qudhiinnu waxa xaqa ah u xukumi weydaan goortaad cadowgaaga u raacdo xaakinka intaad jidka maraysaan ku dadaal si aad uga baxsato inaannu xaakinka kuu jiidin xaakinkuna askariga kuu dhiibin askariguna xabsiga kugu tuurin waxaan kugu leeyahay halkaas ka soo bixi maysid ilaa aad siisid lacagta u yar oo ugu dambaysa